alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cla اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma waxaa inoogu dambeeyey baabkii mualifku uu kaga hadlayey alasmaa walaxkaam wax ka mid ah waxaynu soo aragnay aliimaan cinda ahli sunna inuu yahay qowlun wa camal yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya waxaa kaloo aynu soo aragnay saaxibulkabiiraha ama qofka sameeya dembi weyn oo gaalnimo aan gaadhsiisnayn cinda ahli sunna inuu yahay mu'min oo aanu gaaloobin laakiin naaqisuliimaan uu yahay oo macsidaa uu sameeyey iimaankiisii wax weyn ay u dhintay waxaynu ku yar daraynaa tacriifka iimaanka marka laga warramaayo waxaa jira nimanka la ydhaha almurji-a si kale oo sidaa ahlu sunnaha khilaafsan bay u tacriifiyaan murji-aduna waa koox dhunsan oo salafka iyo ahlu sunnuhu ay isku waafaqeen inaanay ku hagaagsanayn waxa weeye abwaabtaasi ay ku lumeen waxay markaa tacriifka iimaanka ugu qeybsameen saddex qaybood sida ahlulcilmiga qaarkood ay ka cabireen qaybta ugu horeysaa waxay leeyihiin iimaanku waa waxa qalbiga ku jiraa la ydhaahdaa qaarkood oo yihi iimaanku waa macrifatu lqalbi jahmi ninkii la odhan jiray iyo ciddii raacday waa sida loo nisbeeyo iyo qaar yidhaahda iimaanku waa tasdiiqulqalbiga markaa qoladaa hore waxay leeyihiin iimaanku waa waxa qalbiga ku jira annutqu bishahaadateyn ama dhawaqii carabka iyo camalkii xubnaha midnaba ma aha iimaan xataa jahmi agtiisa acmaalu qulubku iimaan ma aha madhabkaasina waa madhab aada iyo aada u baatil ah waayo haddii la ydhaahdo iimaanku waa garashada ilaahay qalbiga laga garanayo dee ibliis baa muumin noqonaya waayo ilaahay qalbiga wuu ka garanaya ilaahay wuu yaqaana waxaa kaloo muumin noqonaya fircoon iyo intii la socotay waayo dee ilaahay qalbiga way ka garanayeen afkay ka diidanaayeen wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa marka waa madhab aada iyo aada u baatil ah firqada labaad ee murji-ada ahi waxay idhaahdeen iimaanku waa mujaradu lqowl mujaradu nutqi bilisaan carabka in lagaga dhawaaqo shahaadateynka iyo maaragtay iimaanka laga qiro ayaa iimaan la ydhaa bay dhahay waxa qalbiga ku jira iyo waxa wanaagsan ee xubnaha laga samaynayo midnaba iimaan maaha sidaasna nimanka la ydhaa almurji'atu alkaraamiya ayaa qaba madhabkaasina waa madhab baatila waayo ilaahay baa yidhi jalla wacalaa wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin dadkii waxaa ka mida qaar leh ilaahay iyo maalinka dambaanu rumaynay haddana mu'miniin maaha baa rabbi yidhi jalla wacala oo waa munaafiqiintii oo afka baarkiisuunbay ka tahay taa macnaheedu waxa weeye haddii qofku afka ka ashahaato oo afka uu iimaankii ka qiro laakiin aanu qalbiga ku haynin waxa weeye iimaankaasi anfici maayo sida munaafiqiintaba aanu anficin qolada saddexaad waxay leeyihiin iimaanku waa annutqu bilisaan والاعتقاد بالقلب دا doontana الاعtiقاad بالqلب والqول باللسان ba dheh waa in qalbiga laga aamino xaqi iyo khayrkii carabkana lagaga dhawaaqo labadaa arrin kaa qalbiga iyo kaa carabka labadaa arrin bay iyaguna iimaan ka dhigeen kuwanina waxay ka reebeen markaa acmaaluuljawaarixi xubnihii laga qabanayey acmaashii wanaagsanayd ee xubnaha laga qabanayay bay iimaankii ka reebeen kuwanna waa murji'atu lfuqahaa nimanka loo yaqaano ee la yidhaahdo abu xaniifa iyabaa ka mid ahaa waaya marka madhabkan qudhiisuna waa baatil waxaana tusinaya inuu baatil yahay dee adilo aada iyo aada u fara badani waxay ku soo aroortay acmaaluuljawaarix inay waxa weeye iimaan tahay bay ku soo aroortay oo min aliimaani ay tahay inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum salaaddii baa ilaahay iimaan ku sheegay salaaduna waxay koobsanaysaa acmaalu jawaarix badan zakada qudheedii baa ilaahay jala wacalaa iimaan ku sheegay imaadat ladaa can ariiq baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam iimaan ku sheegay marka calaa kulli xaal adilada sheegaysa acmaalu jawaarixa wanaagsani inay iimaanka ka mid tahay aada iyo aad bay u fara badan tahay haddii la eego madaahibta murjicadu ay iimaanka ugu qaybsameen waxay isku waafaqsan yihiin baa jira waxa ay isku waafaqsan yihiin waa in la yidhaahdo acmaashu ka mid ma aha iimaanka ka mid maaha sidaa awgeed baa loogu magacaabay maxay almurji'a oo kelmadda almurji'a waa min alirjaa'i irjaaguna waa ta'khiirka waa dibdhigista marka murji'a maxaa loogu magacaabo loo leeyahay waa liikhraajihim alcamala can iliimaan camalkiibay iimaankii ka saarayaan oy leeyihin ka mid maaha sidaasaa murji'a loo yidhi sidaa awgeed baa waxa ahlulcilmigu ay sheegaan waxyaabo la yidhaahdo dalaa'ilu lbaraa'ati min alirjaa usuul baa jirta baabkaa iimaankii marka la maraayo alasmaa walaxkaam qofka qabeey ee rumaysani irjaag iyo murjiadi uu beri ka yahay a'immada islaamkuna ay hore u tilmaameen oo waxaa ka mid ah qofka yidhaahda aliimaanu qowlun wa camal iimaanku waa qowl iyo camal yasiidu wayanqus waanu bataa waanu yaraadaa qofka noocaasi irjaagii ama murji'adii beri buu ka noqday oo ahlulcilmi badan baa sidaa tilmaamay alimaamu albarbahariy waa ka odhanaya waman qaala alimaanu qowlun wa camal yasiidu wayanqusu faqad kharaja min alirjaa'i kullih awalihi wa aakhirih waaye markaa qof labadaasi asal israaciyey irjaa laguma gani karo cidda ku ganaysaana ama ku gantaana waxay iska dhici kartaa inay tahay cid iska dulmiyeysa ama aan abwaabtanba aqoon u lahayn sidaasoo kale haddii uu qofku yidhaahdo alistihnaa fi liimaan oo ana mu'minun insha allah uu idhaah isagoon u jeedin inuu iimaankiisa ka shakisan yahay ee ictibaaraad kale eegaya qofkaasina irjaagi uu ka baxay waayo murji'adu alistihnaa fi liimaan ma qabaan waaya sidaasoo kale qofku hadduu aaminsan yahay in waxa weeye acmaaluuljawaarix lagu gaaloobi karo oo camallada xubnaha laga qabtaa qaar gaalnimo cadi ay ka mid noqon karaan isaguna waxa weeye murji'adii uu ka baxay oo shaqo kuma laha waayo dee taa ma qabaan iyagu acmaalu jawaarixa lagu gaaloobi kara maxaa ka mid ah qofku hadduu musxaf qaadu ogaan gudaafad ugu tuuro ama dhakada iskaga taaga walciyaadu billaah ama wax kale oo dee maaragtay ihaano ah waxyaabaha noocaasa uu ku sameeyo waa kufri weeye waaye haddii waxa weeye u sujuudo sanam ka waran ama wax kaloo likayrilaahi uu u sujuudo dee waa kufri weeye hadduu ilaahay kayrkii wuxu gowraco ka waran taqaruban wa tacdiiman isagoo ugu dhowaanayo ku weyneynaaye waa kufri weeye marka kufriga iyo gaalnimadu carabkay ku dhacdaayoo qofku waxyaaba gaalnimo hadduu ku hadlo wuu ku kufreeya qalbigana way ka timaadaayoo caqiidooyin gaalnimo hadduu qofku qalbiga ku qabto dee waxa weeyaan markaa wuu ku gaaloobaya xubnahana way ku dhacdaayoo camal ama ficil gaalnimo ah qofku hadduu sameeyo iyadana wuu ku gaaloobaya sooma aragtaan haakadaa cinda ahli sunna sidaas ahlu sunnuhu ay u aaminsan yihiin amaa murji'adu iyagu waxay u celinayaan kufriga qalbiga uunbay u celinayaan wixii ku jira sooma aragti sidaa awgeed baa ficiladan oo kale markay leeyihin waa gaalnima tusaale ahaan musxafkaa lagu tuurayo aynu sheegayno sidiisuu gaalnimo u yihi ma odhanayaane waxay odhanayaan wuxuu ku tusayaa kufriga qofka qalbigiisa ku qumiyo takdiibka qalbigiisa ku jira ayuu ku tusayaa bay odhanayaan soo ma aragta takdiibkaa qalbigiisa ku jira inuu ku gaaloobay bay leeyihin halka ahlu sunnuhu ay ka leeyihiin wuxuu doonaha ku tusaya ficilkani sidiisuu gaalnimo u yahay qofkii dee u badheedhay ee garanaya ee waxa weeye maaragtay ay arrimihii shuruuddu meesha taallo sidaasoo kale qofku haddii uu qabo sidaa aynu kitaabka ku soo marray macaasidu gaalnimaba yay gaadhina in iimaanka nuqsaaminayso ay uu ku dhimayso isna irjaagii wuu ka baxay waayo murji'adu waxay qabaan macaasidu inaanay iimaanka nuqsaaminayn oo aanay waxba yeelahayn waa tahay taasi waa mas'alo masalada labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye alimaanu yaziidu wayanqus waxaa ahlu sunnaha ku khilaafsan masalada labaadna murjicada qudheedu way ku khilaafsan yihin khawaarij iyo waxa weeye muctasilo iyaguna dhinac kale ahina way ku khilaafsan yihiin labadaa daraf ee midibo uu meel joogo ee labaduba lumay ma qabaan imaamku inuu bato iyo inuu yaraado toona waayo marka horeba asal ay isku waafaqsan yihiin baa jira oo ah ana aliimaana laa yatajaza'u walaa yatabacadu bal huwa shayun waaxidun iimaanku inuu yahay shayn keliyahoo aan qaybqaybsami karin marka asalkaa markay isku waafaqeen ayaa muct ayaa waxa weeye waciidiyaduna ay leeyihiin haddii qofku uu sameeyo shay macsiya waxaa ka dhalanaysa iimaankiisii wax ka mida inuu tago haddii wax ka midii taga intii kalena way raacaysaa u wada tegaya sidaasay markaa islaamnimada kaga saarayaan saaxibulkabiiraha ama alfaasiqu lmilli kii sheekhu ku magacaabayey khawaarij iyo muctasilo murji'ana waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo iimaankiisii qeyb ka mida ayaa macsidu kaxaynaysaa soo ka dhalan maysa inuu iswada raaco ilaan shay quroon kale hadhahayn buu ahaaye haa waxaan odhanaynaa markaa waxba macsidu yeeli mayso wax alla waxay macsidu yeelaysaa ma jirta ayay odhanayaan marka labadaa daraf ayaa calaa kulli xaal ay maaragtay kala taagan yihiin labadubana waa baatil waanaynu soo sheegnay waxa u daliilka ah ziyaadat liimaani wa nuqsaanuhu waaya masalada saddexaad aan casharkaa hore ku darayaa waxa weeye arrinta ku saabsan qofka saaxibulkabiiraah iyo gaalaysiintiisa waxaynu soo marray inay khawaarijtu caan ku ahayd khawaarijtuna inay horan u soo baxeen ilaa imakana joogaan baynu sheegnay marka calaa kulli xaal dad badan oo wakhtigan khawaarijta loo nisbeeyo waxaa kalifay waxyaabo ay markaa khawaarijta ku waafaqsan yihin baa jira oo haddii khawaarijtii hore dadka ay ku gaalaysiin jireen waxyaabo kabaa'ir oo ilaah iyo rasuulkiisu aanay ku gaalaysiin kuwana arrintaa way la wadaagaan oo waxaa jira waxyaabo markaa macaasida dadka ku gaalaysiiyaan masalada ku saabsan muwaalaat lkufaar xidhiidhinta gaalada xidhiidhinta gaaladu ma bannaana laa yajuus in la maaragta la jeclaado iyo in garabsaar lala yeesho midna ma bannaana marka la eego waxa weeye xukunka sharciga ah hase ahaatee yaanay bannaanaane ma gaalnimaa mise waxa weeye waa macsi asalkeedu waa macsi oo haddii qofka wax kale aanay u raacsanayn waxa weeye waa macsi uun ka mida macaasida waa kabaa'irka aynu sheegayna sidaa awgeed baa qofka sameeya ku gaaloobi maayo hase ahaatee dee qof qalad weyn iyo dembi weyn xambaartay oo loo baqanayo u noqonaya taana waxaa u daliila nin maaragtay saxaabi ahaa oo qiimo badnaayo weliba raggii beder xaadire ahaa ayaa wakti rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu dagaal sii qaadayo warqad qoray cadowgii rasuulka iyo gaaladu u qoray uu ugu sheegayo inuu rasuulku ku soo socdo almuhim warqaddii waa dee la qabto waxii baa lagu sheegay waa la soo qabto may bixin ha yeeshee sirtaa uu gudbiyey ninkaa saxaabiga ahi ilaahay inay maaragtay muwaalaa tahay buu sheegay cidda samaysaana inay jidka toosan ka luntay baa ilaahay sheegay waanu u diiday arrintaa dadka mu'miniinta ilaahay jalla wacala laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ha yeeshee saxaabigii sidaa sameeyey inuu iyaga jeclaa ama diintooda taageersanaa ama doonaaya gaalnimadu inay islaamnimada ka sarrayso mu ujeeddooyinkaa lahayn ee arrin duunyo ayaa ku kaliftay arrin adduunyo ayaa ku kaliftay sidaa awgeed baa dadka imanka khawaarijta lagu sheegay wakhtigan jooga muwaalaadkaa ay odhanayaan dhammaan waa wada gaalnimo ee ay sidaa waxa weeye isugu camimayaan iyadoon la kala saarin oo aan la tafsiilin waxay noqonaysaa madhabkaa khawaarijta mid waafaqsan bay noqonaysaa oo dee ugu yaraan waa in la tafsiiliyo oo la yidhaha qofka waxa weeye asalkeedu waa macsiyo haddii waxyaabo kale ay la socdaan waxa weeye gaalnimo way noqon kartaa waaya waxyaabo kale oo macsi aan dhaafsiisnaynoo dadka ay ku gaalaysiiyaanna way jirtaa muwaalaadkaa aynu sheegayna iyo gaalada in lala mucaamilo tusaalahaan wax laga iibiyo ama wax laga iibsado iyo mucaamulkaa kale iska dunyawigaana farqi baa udhexeeya garo haddaad wax ka iibiso ama aad wax ka iibsato ama gaalkii aad wax ka amaahato ya ama a wax isdhaafsataan oo iyaguna wax kuu soo dhoofiyaan dee maaragtay idiin bannaan idina a waxu dhoofisaan intaasi muwaalaadkaa xaaraanta ahaynu sheegayno dee waxa weeyaan markaa ma noqonayso waayo wakhtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam waa garanaysaano madiine niman yahuud oo dhib badnaabaa dee joogay rasuulku iyo saxaabadu way la macaamili jireen waxbay ka iibin jireen waxbay ka iibsan jireen waa garanaysaano isadoo nin yuhuudiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam amaah uu ku leeyahay oo shaciir uu ku amaahday uu ku leeyahay diraciisina uu haysto oo uu rahman yahay ayaa uu rasuulku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam waa tahay qaala shaykhu lislaam raximah llahu tacaala wa min usuuli ahli sunnati waljamaca سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم وحوال كان ما ركتك بلابيا مسألة لو مهمة وقص أبصن موقف كواجب كاها يتهين لغتشوك سدى صحابة رسولك صحابة رسولك رضوان الله عليهم waa ardaydii rasuulkeenna markaa halkeebay tahay dadkan ka dambeeya ilaa yowmi alqiyaama inay ka joogsadaan siday tahay inay ula dhaqmaan saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim masalada caynkaasa ayuu ka warramaya marka wuxuu soo bandhigi doonaa dariiqada ahli sunnaha iyo dariiqada baabkan cidda ku khilaaftay ahlu sunnaha waaye asxaabtuna waa jamcu saaxibinoo saxaabiga waxaa la yidhaahdaa ayay ahlulcilmigu leeyihiin man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalama mu'minan bih wamaata cala aliimaan waa qofka rasuulka la kulmay isagoo rumaysan isagoo rumaysan qofka rasuulka la kulmay wamaata cala aliimaan iimaankaana ku dhintay qofkaasi ayaa saxaabi noqonaya isilaaxa ahlulcilmiga marka la eego marka la saaxiibidda rasuulku waxaa jira khaasiyo ama arrin gaaroy leedahay oo had iyo jeer qofkaasi qofkaa waa la saaxiib waxa luuqada la idhaahdaa markay muddo wada joogaan ama muddo laasimaan dee islaasimaan laba qofoo mar is is arkay ama saacad qura wada joogay dee lama idhaahdo had iyo jeer waa saaxiib luuqada laakiin marka la eego saxaabada rasuulka suxbatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam qof alla qofkii la kulmay hadda arkay lama odhan waayo dee rag indhalaa baa jiray soo maaha oo aan arkahaynba haddana saxaabo ahaa qof kasta oo rasuulka la kulmay sala allahu calayhi wasalam isagoo rumaysan dabadeetana iimaankaa ku dhintay waa saxaabi noqonaya ama in yar ha la joogo ama saacad ha la joogo ama maalin ama labaatan cisho ama laba habeen ama ka badan ama ka yar suxbadaasina dee waxa weeye way kala dheerayd oo raggii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inta badan la joogay kuwii ugu hor islaamay ilaa rasuulku geeriyoonayay la joogay macnihii dee laa shaka inay kala sarsarayso oo ay sii kala maaragta hororayso laakiin mid kastoo rasuulka xaaladaasi isagoo rumaysan arkay iimaano loogu khatimay waxa weeye waa saxaabi ka mid a saxaabada rasuulka saxaabada rasuulkuna sidoodaba dhammaantood waa cuduul gidigoodu waa cudul weeye waa kuwo waxa weeye cadaalad ku sifaysan oo lagu kalsoon yahay oo looga qaata inay ahay sidaa awgeed baa mar haddii warka ama riwaayadda ama xadiidku uu kuula galo saxaabi oo la idhaahdo nin saxaabada rasuulka ka mid u ahaa ama haweenay saxaabada rasuulka ka mid ahaydoo taasi ay xaqiiqowdo ama magiciisa ha la garto ama yaan la garanin waa kuwa ahlulcilmigu idhaahda jahaalatu saxaabiyi laa taduru saxaabiga cayntiisa inaan la garanahayni waxa weeye ma dhibayso waxba yeeli mayso inuu saxaabi ahaa in la hubiyuunbaa muhiima soo ma aragtid waay dhammaantood cuduulba arrintaana ijmaacaad baa lagu soo raray qaala wuxuu uhi wa min usuuli ahli sunnati waljamacati usuusha ahlu sunnaha waxaa ka mid a salaamatu quluubihim quluubtoodu inay u badqabto iyo waalsinatihim carabadooduba liasxaabi rasuulilaah asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam kamaa wasafahum ullahu sida ilaahay ahlu sunnaha ugu sifeeyey bihi isagaba fii qowlihi tacaala hadalkiisuu yidhi waaladiina kuwa jaa-uu yimid min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar dabadood ayaa iskale fayga yaquuluuna xaalay odhanaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow iqfir lanaa noo dembi dhaaf annaga iyo waliikhwaaninaa walaalahayaba aladiina walaalahaasoo sabaquunaa noogu horreeyey biliimaani iimaanka walaa tajcal ilaahayow ha yeelin fii quluubinaa qalbiyadayada hillan uurxumo iyo xiqdi ilaahayow ha yeelin liladiina aamanuu kuwa iimaan kale aannu u hayno rabbanaa yaa rabbanaa innaka adigu ra'uufun waxaa tahay allaha dhibrinta badan ee ra'fadda badan ee raxiimun raxmadda badan baa tahay ahlu sunnaha madhabkoodu kolka la soo koobo waa salaamatu quluubihim wa alsinatihim liasxaabi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam qalbigooda iyo carabkooduba saxaabadii rasuulka wuu u fayow yahay oo wuu caafimaad qabaa ma fahanteen qalbigoodaa u fayow oo qalbiga uguma hayaan saxaabadii rasuulka cadho iyo necbaansho iyo karaahiyeysi midnaba uguma hayaan carabkoodaa u fayowoo carabkooda ka caayi maayaan axad saxaabadii rasuulka ka mida sala allahu alay wasalam kana aflagaadayn maayaan waxuna ka sheegi maayaan taa didkeeday kolkaa ku sifaysan yihin ahlu sunna oo dhammi oo qalbiga kama necbee way ka jecel yihiin afkana ka aflagaadayn maayaano way ka ammaanayaan way u istikfaar dalbayaan way u ducaynayaan fadaa'ishooda iyo wanaagyadooday faafinayaan in lagu dayday sheegayaan soo ma aragtaan wahaakada haddaad u fiirsato dabagasho ahlu sunnihii hore iyo kuwa dambaba say samayn jireen waa saasu oo kutubta waxa weeyaan ahlu sunnaha kutubta xadiidka iyo kutubta waxa weeyaan abwaabta ictiqaadka labadaba haddii aad si kasta u akhrisato waxaad ugu tegaysaa u fadaaishii saxaabada iyo wanaagyadoodii iyo qiimahoodii iyo in la jeclaado iyo in la raaco iyo in waxa weeyaan markaa waxba laga sheegin iyo arrimaha noocaas baad ugu tegaysa bal bukhaariga kala furoo kitaabuulmanaaqib akhriso muslimka akhriso sunanka kii alla kii aad doonto akhriso kutubta kale xadiidka akhriso wahaakada weeye marka ahlu sunnuhu qalbigana way ka jecel yihiin meel kastooy joogaan saxaabadii rasuulka carabkana ka aflagaadayn maayaana way ka ammaanayaan oo waxa weeyaan marka way uga ducaynayaan oo radia allaahu canhum bay leeyihiin oo u aragtay sidaasay ku sifaysan yihiin waxaa la soo wariyey inuu idhi alimaamu maalik raximahu llah maalik ibnu anas oo taabicu taabiciintii ku jiray yacnii taabiciintiibuu isagu wax ka sii bartay taabici muu ahayne wuxuu ahaa qarnigii ku xigay wuxuu ihi kaana salafu yucallimuuna awlaadahum xuba abi bakrin wa cumara kamaa yucallimuuna suurata min alqur'aan salafkii hore waxay carruurtooda u bari jireen jacaylka cumar iyo cumar abubakar iyo cumar siday u baraan suuradda qur-aanka oo kale siday suuradaha qur-aanka carruurtooda u barayaan oo kale ayay u bari jireen jacaylka abubakar iyo cumar sidaasay markaa salafku ahayn ridwaan ullaahi calayhim haddaba macnaha ama mowqifkaa uu sheegay ahlu sunnaha uu ku sifeeyey aayaddan qur-aanka abaa waxa weeye laga qaadanayaa buu sheekhu inoo tilmaamay oo dadka hagaagsan ee quman ilaahay baa sifadaa ku sifeeyey ilaahay wuxuu kaga warramay suuratulxashri fayga faygu waa xoolahan gaalada laga helo laakiin aan dagaal lagaga helina siyaabo kale looga helo sida xoolaha ka soo carara ama xoolaha ka qaxaan iyo wixii lamid a faygaa cidda iskale baa rabbi ka warramayey waxaa ka mida dadka iskale fuqaradii muhaajiriinta iyo kuwii ansaarta markuu labadaa qaybood ilaahay soo sheegay buu ihi waladiina jaa-uu min bacdihim iyo kuwa muhaajiriin iyo ansaar dabadood yimi ma kuwa dabadood yimi oo dhan baa maya waa kuwa sidan leh rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waa kuwa ku ducaynayee leh ilaahay oo annaga iyo walaalaha iyagii iimaanka nooga horreeyo muhaajiriin iyo ansaar iyo saxaabada rasuulka ahaba u dembi dhaafo marka carabkii bay uga ducaynayaan soo maaha mar hadday u ducaynayaan oo carabka ay ka ammaanayaan dee xumaan iyo tacnin iyo waxaasina waxa weeye carabkooda soo mari maayo uu ka midhay dacaynka maaha waay walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu waxaa kaloo ay ku ducaysanayaan ilaahay quluubtooda inaanu xiqdi iyo waxa weeye uurxumo u gelin kuwii iimaanka la yimi oo ay ugu horeeyaan saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ee iimaanka ugu horreeyay dadka sama aragtid ciddii kale ahluliimaanana markaa shamlisanaysa marka calaa kulli xaal ciddaa saxaabada rasuulka carabkana uga ducaynaysa ee ka ammaanaysa ee carabkoodu u fayow yahay qalbigana hilliga iyo uurxumada iyo xiqdiga aan ugu haynin ciddaasaa iyaduna fayga wax ku leh sidaa awgeed baa a'immadu waxay ka deliishadeen haadihi al aayaat alkariimaat qofka saxaabada rasuulka carabka ka duraya ama qalbiga waxa weeyaan ka neceb ee qalbiga ugu haya karaahiyeysiga iyo uurxumadu inaanu fayga waxba ku lahayn waayo fayga ciddaasaa ilaahay siiye ciddiina dee ka mid maaha waxay haddaba saxaabada rasuulku ku muteen karaamadaa iyo sharaftaa weyn arrimo badan oo ay ugu horreysay inay yihiin qarniyada dadka oo dhan kuwii ugu khayrka badnaa waxaa rasuulkeennu yihi calayhi asalaatu wasalaam khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka qarnigayga ugu khayr badan waa qarnigii saxaabada waxay markaa taasi keensanaysaa marka rususha iyo ambiyada laga yimaado dadkii kale mu'miniinta ahaa ee ilaahay jalla wacalaa rumeeyey horayso iyo dambayso saxaabada rasuulka ugu khayr badnaa ugu fadli badnaa waa talabaade iyaga ayaa sharcigan aynu rumaysannahay oo qur-aan iyo sunnaba le inoo soo gudbiyey oo ummadda inta kale waxa weeye mucallimiin bay u yihiin oo waa mucallimiintii ummadda sharcigani xaggooda ayuu inaga soo gaadhay iimaankan iyo khayrkan badane aynu hayno iyo xagguu inaga soo gaadhay min jihati saxaaba sidaa awgeed baa gallad weyn iyo ixsaan badan bay ummadda inta kale u galeen sidaa awgeed baa waxa ummadda inta kale ay ka waxa weeyaan xaq ugu yeesheen dee inay qalbigana ka jeclaadaan afkana ay ka ammaanaan oo uga duceeyaan waata kale ee islaamka waxa weeye aada bay u faafiyeen dhulal fara badan bay furteen dad badan baa gacantooda ilaahay jalla wacalaa ku islaamiyey waaya waata kale eh fadaaisha iyo akhlaaqda wanaagsan iyo nusxiga iyo wax allo wixii fiican oo dhan bay ummadda ku dhex faafiyeen taana waxaa si wanaagsan u arkaya kutubtan marka axaadiidta weliba asaaniidda leh qofku markuu akhristu arrintaana aada iyo aada u ogaanaya oo waxaad arkaysaa saxaabada rasuulku iyaga oo mowqif ama arrin meel wanaagsan iska taagaayo dabadeetana xadiid ay rasuulka ka maqleen sala allahu calayhi wasalam ee daliishanaya oole sidaasaa markaa maalintaa dhacday ama wax wanaagsan samaynayo le rasuulkaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam ama waa xun iska ilaalinayo ka fogaanayo le rasuulkaa noo diiday sala allahu calayhi wasalam markaa xaqiiqo ahaan qofka qalbigiisu wanaagsan yahay ee khayrdoonka ah waxa weeyaan taariikhdoodii iyo siiradoodiina akhrista mar kastoo arrinkaa uu sii dabagalo wuu jeclaanayaa aada iyo aadna waxa weeye wuxuu arkayaa qiimahoodii iyo wanaaggoodii sheekh islaamna raximah llahu tacaala arrintaa wuu ku nuuxnuucsan doonaa wuu kusoo celcelin doonaa madhabka ahlu sunnuhu kolkaa kaa weeye wa taacatu nabiyi usuushooda waxaa ka mida nabiga in lagu ateeco sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi hadalkiisuu yidhi laa tasubuuha caayina asxaabi asxaabtayda ha caayin wawaladii allaha ayaan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirta low anna axadakum haddii midkiin anfaqa uu bixiyo midla uxudin uxud oo kale oo dahaban dahab ah maa balaqa ma gaadheen mudda axadihim midkood saxaabada midkood mudkii mud uu bixiyey mudku waa labadaas sacab oo maaragtay sidaa la ysugu qabtay weeye haddii midkiinuu sadaqadaysan lahaa buurta uxud la ydhaahdo waa buur dee madiine waxa weeye ku taallay weliba waagaa hore magaaladu yarayd xagga waqooyi bari oo xagga waqooyi maaragtay waqooyi waxa weeye bari oo kale ka xigtay marka waxaanay ahlucilmigu idhaahdaan uxud waxaa loo yidhi litawaxudiha cani iljibaal buuro kaloo kusii xidhiidhsan baan jirin oo haar waxa weeye dhextaala weeyo halkaa ilaahay ku abuuray jalla wacala uxud markaa buurtaasoo dahaba haddii midkiinuu sadaqadaysan lahaa midkood saxaabada midkood labadaas sacabo uu sadaqadaystay xagga ajarka iyo abaalka ma gaadhayso walaa nasiifahu kala badh madkaa mudkaa badhkii oo uu sadaqadaystayna gaadhi maayo walaa nasiifahu ay walaa nisfahu waxaa markaa halkaa uu inoogu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabada in la caayaa inaanay bannaanayn laa tasubuu asxaabi laa tasubuu laadaasi waa naahiye waa nahyi weeye qaacidada usuuliga ahina waxay tahay annahyu yaqtadi taxriim haddii shay laysu diido laydhaa waxaa iska daaya waxay keensanaysaa inuu xaaraan yahay saxaabadaydaha caayina waxaa rasuulku kaluu sheegay sala allahu calayhi wasalam saxaabadii khayrkii ay samaynayeen iyo sadaqaadkii la baxayeen iyo wanaaggoodii dadka ka dambeeya inaanay gaarhi karahay lagama yaabaa ma gaari karaan sababta aanay u gaarhahayna waxay ahlucilmigu idhaahdeen waa liquwati ikhlaasihim ikhlaaskooda ayaa waxa weeye aada iyo aad u xoog badnaa ama u dhammaystirnaa wa saadiqi iimaanihim iimaankooduna mid dhaba ayuu ahaa marka xagga ikhlaaskii iyo iimaankii iyo macaanidii qalbiga ku qumaysa iyo wixii lamid aan lagu gaadhahay waa ta kale eh dee gaar ahaan saxaabadu say u kala horreeyeen wakhtiyo adadag oo aada u adag oo muslimiintu yar yihiin oo islaamku qurbo ku jiro oo meel walba waxa weeye laga soo eegayo oo cadowa oo dhammi dee shirqoolayo oo u baahan yahay islaamku in la taageero oo xoog iyo maskax iyo xoolo wax walba la geliyo ayay dee la soo dabaasheen xaalado adag marxalado adag ayay la soo dabaasheen oo waxa weeye ay garab joogsadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay xaqan ay garab joogsadeen taasay markaa iyaguna u heleen waxa weeye ayay heleen hacayna aada alxadiid wuxuu lahaa bay ahlulcilmigu yidhaahdaan sabaabulwuruud buu lahaa sabab buu ku soo arooray oo laba saxaabi oo kale ahaa khaalid bnulwaliid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf baa waxbay isku qabteen arrin ee iskaga hor yimaadeen qolo arrinkooda marka labadaas saxaabi marka la eego laba saxaabi oo qiimo badan bay ahayn laakiin way kala horreeyeen oo cabdiraxmaan ibnu cawf waa min alcashara alcasharatu lmubasharuuna biljanna uu ka tirsan yahay min asaabiqiina ila alislaamna uu ahaa khaalidna ee isaguna waxa weeye wuu soo islaamay wakhtigii sulxiga iyo heshiiska lagu jira ee reer qureysheed lagula jiray waa tahay markaa khaalid baa wax ku yidhi baa la yidhi cabdiraxmaan oo ka islaamnimo horreeyey markaasay rasuulka gaadho kolkaasaa rasuulku sidan ku yidhi sala allahu calayh wasalam markaas sabab ahaan khitaabkani waxa buu ku dhacayay qaybtii saxaabada ka mid ahayd ee khaalid iyo wakhtiyadii dambe islaamtay ayuu rasuulku leeyahy saxaabadaydaa hore ee inta badan ila saaxiibka ahayd ee ila joogtay ha caayin waxba ha ka sheegina ma gaadhaysaan soo ma aragti saxaabi baa la leeyahy saxaabi kala gaadhi maysid ee saabiqadiisa iyo horrayntiisa u tixgeli maxaad u malaynaysaa qof aan saxaabiba ahayn marka ya mid aan saxaabiba ahayn hadda waa laba ninoo labaduba saxaabadii rasuulka ka mid a oo ka garab dagaalamaya oo islaamkii u nusraynaya oo labaduba fadaa'il leh ayaa kii dambeeya islaamey la leeyay kaa kaa horreeyey ma gaadhayside waxba ha ka sheegi saxay kaa maha xataa waqti cumar iyo abubakar ay waxyaro dhex mareen oo dabadeetana abubakar markiiba uu soo noqday uhi cumar walaali cafi oo cumar waxoogay uu ka yaraa gowsadeegay ya ayaa abubakar ise soo daayo rasuulka u yimi sala allahu alay wasalam isagoo socda soo cawdoo suu ihi rasuulka ilaahu saasaa dhacdo intay wax na dhex mareen annaga iyo cumar ayaan doonay markaa inaanu isu soo noqono kolkaasuu iga gowsadeegay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa ka xanaaday kolkaasuu yihi yakfir llahu laka ya abaabakri yakfir llahu laka ya abaabakr waa kii u sheegay saxaabada rasuulka ee yidhi war waxay odhyaadheen ilaahay baa ii soo kiin diray fa qultum kadabta wa qaala abubakrin sadaqta ilaahay baa ii soo kiin diray dad yahow intiina kaloo dhamay been baad sheegaysaa bay tidhahdeen abubakarna waa runtaa buu yidhi soo ma aragti sidii buu u waday fahal taarikuun lii saaxibi war dadow saaxiibkay may deynaysaan baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam waa kii raawigu lahaa xadiisku saxiixuu ku yaallaaye taa dabadeed abubakar cid damba may dhibin yaa dambe ag maraya marka calaa kulli xaal waxaynu u jeednaa saxaabada qaybtii dambuu rasuulku barayaa kuwii ka horreeyey inay saabiqadooda iyo horreyntooda u tixgeliyaan oy markaa ku ixtiraamaan cidaan saxaabiba ahayn maxaad malaynaysa qaacidaduna waxay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ha sababtaa gaarka ah saabulwuruudka xadiidku haba ahaadee laakiin cibradu waa cumuumka lafdiga marka laa tasubu asxaabi waa caam waa caam weeye saxaabadayda ha caayina cayda saxaabadu laa yajuus ma banaano qof saxaabi noqday afkaagaa adigu ha gaadhin waxba ha ka sheegin iska dah muxaram inay tahay la garayo gaalnimona way noqon kartaa oo muxaramkaasi ma macsiya mise waa kufrina way gaadhi kartaa tafaasiil baa ku jirta shaykhulislaamna raximahullah wuxuu aada masaladaa ugaga hadlay kitaabkiisa la idhaha saaribu lmasluul calaa shaatim arasuul kayrkiina way ka hadleen waxaan saydi ku baraarujinayaa uun dariiqa raafidada qolada soo socota ee inoo soo socotaa waxay qabaan oo saxaabada badidooda in la aflagaadeeyo ama la yidhaahdo wax yar mooyaane badidoodu way gaaloobeen ama faasiqiin bay noqdeen sabiga noocaas inuu gaalnimo yahay shaki ma laha qaala wuxuu ihi wayaqbaluuna waxay aqbalayaan ahlu sunnuhu maa jaaa bihi waxay la yimaadeen alkitaabu wasunnatu walijmaacu kitaabki iyo sunnadiiyo ijmaacu oo min fadaa'ilihim fadaaisha saxaabada ahaadiyo wa maraatibihim darajooyinkooda wuxuu halkan inoogu sheegayaa saxaabada rasuulku fadaa'il badan bay lahaayeen fadaaisha ahlu sunna way aqbalayaan fadaaishii muhaajiriinta kuwii ansaarta fadaaishii reer beder kuwii reer baycatu ridwaan kuwii reer uxud shuhadadii fadaa'ishooda sheegaysa salaad badnaantooda soom badnaantooda jihaadkooda dacwadooda faafinta khayrka niyad wanaagooda calaa kulli xaal fadaa'ishoodii aadka u badnayd ee soo aroortay ahlu sunnuhu waxa weeye way rumaynayaan qur-aan iyo sunnaba ku soo aroortay waxaad akhrisataa muxamedun rasuulu llaahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud dalika mahalahum fi tawraa wamahalahum fi linjiil ilaa akhir laaya amaanba taasaa ugu filan waxaad akhrisataa wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu can waxaad akhrisataa qur-aanka kale badan ee ilaahay ku ammaanay wixii fadaaisha saxaabada way aqbalayaan ahlu sunnuhu wa maraatibihim maraatibtoodana iyadana maaragta way aqbalayaan maraatibta kitaabka iyo sunnada ku soo arooree saxaabadu ay leeyihiin oo maraatibtu waa jamcu martaba martabadana waxaa la yidhaha almansilatu alcaaliya waa darajada sare weeye markaa saxaabada qudhoodu may sinayn saynu horaba usoo ishaareen way kala sarsareeyeen oo way kala horreeyeen xagga cilmiga iyo xagga camalka iyo xagga suxbada intay rasuulka la joogeen iyo xagga nusrada iyo uhiilinta diinta iyo jihaadka iyo dacwadda dee way ku kala horreeyeen shaki ma laha taasi soo maha ilaan mujtamac dhan iyo ummad dhan bay ahaayeen moogta marka maraatibtoodiina way aqbalayaan wa yufadiluuna waxay fadilayaan ahlu sunnu oo ay horreysiinayaan man anfaqa ciddii wax bixisay min qabli lfatxi furashada ka hor wahuwa fadxigaasi sulxulxudaybiya waa heshiiskii xudaybiye ka dhacay fadxigaa ka hor ciddii wax bixisay ee waqaatala dagaalantay ayay fadilayaan calaa man cid baanay ka fadilayaan anfaqa wax bixisay min bacdu intaa dabadeed oo waqaatala dagaalantay oo wuxuu bilaabay inuu maraatibtii wax ka sheego si guud kolka loo eego saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama sulxulxudaybiya qeyb ka midii hortiibay islaamtay oo ay maaragtay dagaalantay oo ay wax bixisay qeyb ka midna dabadiibay islaamtay fadxigaana waxaa looga jeedaa sulxulxudaybiya calaa qowlin qowl marka lagu socdo waay kuwii sulxulxudaybiya haddaba ka hor islaamay ee hortii dagaalamay ee jihaaday ee waxna sadaqadaystay ayaa ka fadli badan kuwii dabadii islaamay taana waxaa u daliila aayadda suurat lxadiid ilaahay ku yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu ilaahay baa aayaddaas suuratulxadiid ku sheegaya kuwaa horeeyey inay ka darajo weyihiin oo ka ajar weyihiin kuwa dambeeyey marka haddaba fadxiga ah sheekhu wuxuu ku fasirayaa sulxulxudaybiya inuu yahay fadxi baanu ahaa ahlulcilmiga in badan oo ka midina waxay ku fasiraan inuu yahayba fatxu maka sida raajixiina waa sulxulxudaybiya inuu ahaa waxaana u daliilo xadiidka imaamu albukhaari uu ka wariyey albaraa ibnu caazib radia allahu canhu oo wuxuu saxaabigaasi lahaa tacuduuna antum alfatxa fatxa maka waqad kaana fatxu makata fatxan wa naxnu nacudu lfatxa baycat aridwaani yowma alxudaybiya idinku fadxiga fadxigii maka u taqaanaan buuri dad yahow fadxigii makaba fatxi u ahaa buuri laakiin annagu fatxi waxaanu ku tirinaa buu yidhi sulxulxudaybiya markii uu dhacay ee baycatu ridwaan ah ay dhacday xasishay rasuulku sala allahu alay wasalam saxaabadii uu la baycooday sidaa inoo soo socota waay sulxigaasina wuxuu dhacay sanadii lixaad ee hijriguu dhacay markay rasuulku soo kaxaystay saxaabada ee uu doonay inay markaas soo cumraystaan ee gaaladu ay ka hor joogsadeen kufaaru quraysh meel xaramka ku dhow ay ka hor joogsadeen waatii markii dambe waxa weye heshiisku dhacay ee idhaahdeen sanadka iska noqda lagu heshiiye ka dambena soo cumraysta heshiiskii adkaa waatii la qortay ee ahlucilmigu ay kutubtooda ku wariyeen markaa kolkii dambena waa kii ilaahay jalla wacalaa maka u furay sanadii sideedaadba kadib markay heshiiskii buriyeen quraysh calaa kullin taasi waa si guud kolka loo eega saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim weliba waxaan halkaa sii baraarujinayaa suuradda la idhaahayna fatax sulxulxudaybiya dabadiisii bay soo degtay markaa fatxigaa ilaahayna fatax ku sheegayaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ayu fatxin huwa waa sulxulxudaybiya soo ma aragtaan waa kii cumar rasuulka weydiinaya afatxun huwa yaa rasuul allah ma fatxi baa qaala nacam waxaa is weydiin lahaa haddaba meelba lama furane maxaa la furtay wakhtigaa heshiiskaasi dhacay waxay ahlulcilmigu leeyihin ilaahay quluub badan buu furo quluubtaa la furta oo heshiiskaas markii uu dhacay waxaa fursad loo helay dadkii baqanaye doonaye inay islaamaan ama islaamnimada jeclaa si xora isaga islaameen kuwii doonaye inay madiine iyo xagga yimaadaan oo islaamka dhex qaadaan oo balweydiiyaan waxaanay islaamnimadan ay sheeganayaan fursad bay u heleen waa la ysdhex galay waxbaa la ysdhaafsaday qur-aankan mucjiska abaa dee quraysh iyo dadkii luuqadooda uu kusoo degay lagu akhriyey ummad ciidda ka badan baa deetana saa ku islaamta soo ma aragti xataa ay ku jiraan qaadadii iyo raggii waxa weeye ciidamada hogaamin jiray ay ku jiraan marka maslaxad badan iyo khayr badan ayuu aada iyo aada u xambaarsana qaala wayuminuuna biana allaha qaala liahli badrin wa kanuu alaaa miati wabidcata cashara icmaluu maa shitum faqad gafartu lakum intaa yaree madkhalkaa baynu baabka ku joojin doonaa waynu dul maraynaa in sha allahu tacaala kitaabkiina wuu iska dhadhow yahay subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka watub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online